wacanoo wanaagsan waa mar kale barnaamijkeenii toddobaadkii tegaya soomaaliya guud ahaan barnaamijkeena toddobaadkii tegaya soomaaliya waxaa soo diyaariya magaa- kusoo diyaariya magaalada muqdisho waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi sheekh abuukar iyadoo guud ahaan toddobaadkii lasoo dhaafay siyaasadda dalka soomaaliya uu hareeyey mooshin laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasi oo kala maray heerar kala gedisan iyadoo ugu dambayna heerkii ugu dambeeyey haatan uu marayo iyadoo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya guud ahaan ay khilaaf ka muujinayaan mooshinkaasi iyo arrimihiisa haddaba arrimahaasi ayaa waryaheena magaalada muqdisho maanta dul istaagi doonaa
xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa kulamo iskasoo horjeeday maanta waxay ku yeesheen magaalada muqdisho qaar ka mid a xildhibaanada kasoo horjeeda mooshinka laga gudbiyey madaxweynaha ayaa kulankooda waxay kaga hadleen bayaan ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo looga hadlay mooshinka dhanka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gudoomiyaha baarlamaanka uu ku sheegay in loo baahan yahay in xubnaha baarlamaanka iyo weliba madaxtooyada ay ka wada hadlaan wax walba oo khilaafa oo jirana wadahadal lagu dhammeeyo xubnahan kasoo horjeeda mooshinka ayaa sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka wax gorgortan ah aanan looga baahnayn inuu ka galo arrintan maadaama sida ay ku doodayaan mooshinkan oo yahay mid sharci darro ah xildhibaan khadiijo maxamed yeeriye oo kamid aheyd xubnaha baarlamaanka ee maanta kulanka ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxay ku dooday sida tan afartii bisha een, warqadan miidiyaha oo ku socoto xildhibaanadeenii boqol iyo labaatan iyo lixda ahaa ee, iyo xildhibaano sagaashan iyo saddex ah een, oo lagu wada hadal siinayo haddana lagu wada hadal siinayo hay-adihii kale ee dowladda sida ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa iyo baarlamaanka waxaan caddaynaynaa inaan wax dheer haba yaraatee ee xukuumadda iyo baarlamaanka oo ka dhexeeya oo jira uusan jirin eedda madaxweynaha gaboodfalka tuhumada eedeymahan oo halkan uu kusoo qoray gudoomiyahana waxaa niri sharciba maaha sifo sharcina kuma imaanin habashadiisa iyo si hadalkiisa iyo in hadhow maxkamadda dastuuriga ma jirtaa iyo tii tii maxkamadda sare isku bedelaysa inta laga soo wada hadlo baarlamaanka lala dhex yimaadana waa ka mamnuuc baarlamaanka waxaan sharci ahaynba inaan la dhex keenin marka inay caddeeyaan oo mooshinkaas inuu sharci ahaynaan ka sugaynay in la wada hadal siiyo hay-adihii een, xukuumadda iyo iyo baarlamaanka ama fulinta iyo sharci dejinta wax meesha ku jira maaha garaableedu wuu og yahay ninkaagama suugay gole marka arrintaas ayaan maanta aragtideenna iyo waxa aan qabno aan kusoo gudbinaynaa lamana sugaayo inaan gorgortan xukuumad sabab aan u aadno golaha wasiirada iyo prime ministerka aan ula fadhiisanana ma laha aragtideedana guddoonka baarlamaanka wakiil noogama aha inay garwadeen nooga noqdaan annagaa soo jeedin xildhibaanaana nahay xaq baanu u leenahay marka saasaan guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisaba u sheegaynaa insha allah sidoo kale xildhibaanada soo gudbiyey mooshinka ka dhanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo iyana dhankooda kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa sidaas si la mid ah waxay eedeyn u jeediyeen gudoomiyaha baarlamaanka waxayna ku eedeeyeen gudoomiyaha baarlamaanka inuu ka gaabiyey in uu dedejiyo mooshinka ka dhanka ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud islamarkaana loo gudbiyey maxkamadda sare ee dalka xildhibaan axmed aabe aadan oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka warbaahintan u akhriyay bayaan ay soo saareen xubnahan ayaa waxa uu yidhi darteed halku wuxuu ku jiraa sharciga nidaamka garsoorka lambar saddex ee labiyo tobankii jan labiyo tobankii junyo kun sagaal boqol iyo lixdan iyo labadii oo sharci dhaqangal ah ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya alifaaqiisa koowaad oo jidaynaya habraaca ay maxkamadda sare isugu bedeli karto maxkamad dastuuri ah haddaba mudane guddoomiye waxaan si xushmad iyo qadarin ay ku dheehan tahay aan kaaga codsanaynaa inaad tixgeliso dhammaan arrimaha aan kor kusoo tifatirnay oo waafaqsan darku dastuurka federaalka ku-meelgaarka ah tixgeliso dhammaan da- dastuurka federaalka ku-meelgaarka ahna xeer hoosaadka iyo xeer hoosaadka iyo shuruucda kale ee dalka isla markaana in e la dardargeliyo habraaca socodsiinta mooshinka xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya dalkana aan loo horseedin khilaaf aan dhammaan iyo inuu khilaaf rudh ah ka dhex dhasho baarlamaanka gudihiisa b loona gudbiyo maxkamadda sare oo isku bedelaysa maxkamad dastuuri ah si waafaqsan dastuurka federaalka ku-meelgaarka iyo shuruucda dalka muddo ku kooban saddex cisho gudahood oo ka bilaabanaysa toddobada sebtembar kuna eeg sagaalka sebtembar laba kun shan iyo toban haddii aan la yeelin aan qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan haddaba annagoon marnaba doonayn inuu khilaaf hor leh oo gudaha baarlamaanka ah isla markaana filayn in qasadkaagu yahay ayaan ku rajo weynnahay in xilkaada dastuuriga aad gudato si waafaqsan dastuurka xeer hoosaadka iyo shuruucda dalka gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa haatan wuxuu u muuqdaa dherigii labada dhinac ka gubtay maadaama labada dhinac ee xubnaha baarlamaanka ee kala qaybsan dhinac walba eedeyn uu kala dul dhacayo maxamed sheekh cusmaan jawaari si kastaba mooshinkani ka dhanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu saameyn badan ku yeeshay xaaladda dalka waxaana haatan hakad ku jira shaqooyinka dowladda maxamed kaafi sheekh abukur radio wadajir muqdisho dal burburay dadkiisii dabaaligi ka soo haray duliyo dhib kama baxo ilaa dowlad caadila iyo qaran dib loo helo
Booliise waxay ka joogtaa dadweynu isweydiin erajiyo xilya mudan bulshada
darajiyo xilya mudan bulshada dhayn kara